بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الأظهار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وأذكارتي بين كل أحجرني إسلام كانوا ينوتي لأيي iyadoo ilaahayna uu inagu ilaalinaya subxaanahu wa tacaala asraartii ay adkaartaasi lahaydna ay ku jirto qofka muslimka ahina ay tahay inuunan fudaysanin ka calaf qadin laakiin uu ka qaado qaybtiisa ducaau lmutasawiji wa shiraa'u daabba waxaa la sheegayaa marka uu qofku gabadh guursado ama gaadiid iibsado ama shaqaale soo kororsado khaadimku waa addoomihii berigaa la iibsan jiray duco la akhriyayo mid hore waynu soo marnayoo loogu ducaynayey dadka labada qofay isguursada baaraka allaahu laka wabaaraka calayka wajamaca baynakumaa fii khayr tanina waxa weeye isagii baa ku ducaysanaya weliba xadiidku ninkiibaa akhriyaya gabadhu hadday akhridana iyadana dhib ma leh waayo waxay doo wuxuu doonayaabay doonaysa waxa uu ka cararayana way ka cararaysa damaa'irta damiiradunbay markaa lab ka dhigi doonta idaa tasawaja axadukum imra'a marka uu midkiin oori guursada buu nebigu ama min weyne ha ahaato ama miyaree aw ida shtaraa khaadiman ama shaqaale marka uu soo kororhsado shaqaale waa addoomihii la iibsanayay berigaa falyaqul ha yidhaahdo marka ag gaadiidkan xagga damaa sheegaya falyaqul ha yidhaahdo allaahumma innii as'aluka khayraha ilaah waxaan ku weydiisanayaa khayrkeeda wa khayra maa jabaltahaa calayh iyo khayrka aad ku abuurtay khayra maa khalaqtahaa calayh iyo khayrkaad gabadhan ku abuurtay wa acuudu bika min shariha ilaahaw sharkeedaan kaa magan gelaya wa shari maa jabaltahaa calayh iyo sharka aad ku abuurto ilaa qofku wada khayrna maaha wada sharna maaha qofka bani aadamku shaydaankuna waa wada shar malaa'igtuna waa wada khayr innaguna shar iyo khayr baynu isugu jirnaa markaa khayrkaasi wuxuu noqon karaa cibaadadeedii badnayd diintoo isu kaashataan iyo dabeecaddeeda iyo dadnimadeeda wanaagsan ayuu noqon karaa sharkuna waa intaa cagsigeed diin xumadeeda iyo dabeecad xumadeeda iyo dawshadaheeda intaas waa sharkeeda waydashtaraa marka uu soo iibsado weliba riwaayadu waxay tilmaamaysaa inuu fooda qabto halkaa timaha halkaa u soo horeeya inuu maaragtay qaabto halkaa timaha kadibna ducadan u akhriyaya jimaaca ugu horeeya galmada ugu horeeya marka ay samaynayaan waydashtaraa baciiran markuu awr soo iibsado ama gaadiid dee halkii gaadiidkii imaka dee gaadhigii unbaa isna ku jiree falyakud bidirwati sanaami awrka kuruskiisa ha qabto walyaqul midla daalika sidaa horeo kale u akhriyaya awrka kuruskiisa maxaa galay riwaayo sugan ayaa waxay tilmaamaysaa inuu shaydaanku halkaa kolba dhan u boodayo halka u sarraysuu ka fuulayaayoo neefka markaasuu kolba dhan dee dadkan show geela dhaca waa halku uga yeedho ama markaanuu qofku sekada bixin waayo waa meesha uga baaqu uga sansanqanayo marka xadiid saxiixa baa tilmaamaya inuu baarkiisa fuushan yihi meeshii uu fuulaya adugu ku dhegbooo ka naar markaa shaydaan gaadhigiina dee talo halkee la qaban doonaa isna waa meelaha ka agdhow adducaau qabla ityaani zawj markaa kolka ducadii uu akhriyo labadii qof ay akhriyaan ducadaa horeynu soo marnay ducadanina waa tii jimaaca ee galmada ka hor weeye bismi illaah allaahumma jannibna shaydaana wajannib shaydaana maa rasaqtana bismi illaah mar alla markaad bisinkaa akhrido shaydaankii waa la buufinayaa mar walba allaahumma jannibna shaydaan ilaahayow shaydaanka naga foge wajannibi shaydaana isagana foge maa rasaqtanaa waxan aad nagu arsaaqday ilaahayow ka foge ilaan kolka hore waa laynagu sallido waxa le washaarikum fi lamwaali waalwlaad dadkiiyo duunyadaba la wadaagso aygaa ilaahay wuu sii daayey dad iyo dunyo waxay ilmo bani aadam haystaan tijaabay marayaana adaanku ku tijaabinayaae la wadaag dadkana la wadaag dunyadana la wadaag markaa guriga inaad ka celiso u baahan yahay oo gabadha inaad ka celiso oo inaad ka celiso raashinka oo haddii kale meel walba u gelaya meel walba u gelaya waxaa markaa ilaahay uu kugu arsaaqaynaa waa hamadii labada qof ay kala gudanayeen waa ubadkii meesha kala dhalanayay waa lamaanahan iyo raaxadoodii hadduu shaydaan soo galo dee meeshaasi fadqalale iyo waxa ka imanaya aaf imise aroos baynu aragnayoo ninkii iyo gabadhii halkii habeenkii u horreeyeyba khayr bilaabi lahaayeen bakeriya ay madaxa iskala dhaceen oo dhakhtarka la geeyey labadoodiiba ducadii bay laaweenoo dabeed isna wuu dhex fadhiistay markaasuu dhan walba u qarxa ducaaulqadab waa marka la cadhoodo ducada la akhriyayo cadhadan kula sahlani waa dhimbiil naara oo qalbiga uu shaydaanku ku dhajinayo shucladaa naartaa markaasu karaya qofkiibaa karaya waxaa lagu qaboojiyaa sidan siduu nebiguba ahaa calayhi salaatu wasalaam markuu arkay nin indhuhu casaadeen xowlalmadiidadaasina biyobuuflayaashaasina kareen ayuuhi waxaan garanayaa kelmado hadduu ku dhawaaqi lahaa uu ka ladnaan lahaa waxa uu dareemayo acuudu billaahi min ashaydaani arajiim waa intaa kooban acuudu billaahi min ashayaan ilaa intaad nafisaysa ku celceli ducaalu man ra'aa mubtalan qofka arka qof ibtilaysan qof caqliga wax uga dhiman yihin caafimaadka wax uga dhiman yihin xubnaha wax uga dhiman yihiin diintiisi iyo cibaadadiisi haddii doonto wax xun yihiin oo caasiya khamriila zaania caasiya qofka markaa maadiyan waa macnawiyan u ibtilaysana u foolxun markuu qofku arka ducadan u akhriyaya alxamdu lilaahi aladii caafaanii mima btalaaka bih mima btalaaka bih wafadalanii calaa kaiirin miman khalaqa tafdiila hadduu ducadaa akhriyo balaayadaasi iyo ibtiladaasi qofkaa kuma dhacda buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa mahadle alladii caafaani ilaaha iga caafimaadiyey mima btalaaka bih waxaanuu kugu ibtileeyey marka hadduu qofku yahay qof aafo samaawi ay ku dhacday maqashiin maayo ducadan wuu ka qarinaya ila wuu igu wiirsanayaa buu odhanayaa markaa naxdin bay ku noqonaysa wuu ka qarin doonaa laakiin hadduu yahay qof caasi ah dhib ma laha inuu maqashiiyaa ilaahay iga caafimaadiye siduu ku ibtileeyey ilaahaasaa mahadle wafadalanii iga dheeraad siiye calaa kaiirin in badanoo miman khalaqa dadku ilaahay abuuraya tafdiilan dheeraadsiin in badanoo khalqigu ilaahay abuuray anigaa ka dheef leh anigaa ka wanaagsan dheeraadka ilaahay baad ku mahadnaqaysa subxaanahu wa tacaala markaa ducadaasina waa duco ilaahay uu kaaga badbaadinayo fitnada qofkaa cuskatay maa yuqaalu fi lmajlis ducadan soo socotana waa kafaarat lmajaalis baa laydhaha meelaha had iyo jeer aynu fadhinno marka horeba meel khayrnunbaa loogolaya meesha khayr kale laftigeedii marka la dhammeeyo fadhigaa ducadana la akhriyaya rasuulkii ilaahayna wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam qofka akhriya dikrigan iyo ducadan weliba kafaarada dambee soo socota ee ku xigta halkan wixii ka dhacay qofka gefafahaa ilaahay wuu kaga dhaafaa haddaad istikfaartaa la timaado wixii kaa dhacay majliskaasi dhacdhac ahaa ila insaanku wuu iska dhataqlo badan yahay waa ilaahay ka dhaafaa can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala kaana yucaddu ila rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga waxaa loo tirin jiray fi lmajlisi alwaaxid fadhiga keliya waxaanu ka tirin jirnay ama loo tirinaya mi'atu mara boqol jeer min qabli an yaquum intaanu kicin baa boqol jeer waxaa la tirin jiray rabbi kfir lii watub calaya innaka anta tawaabu lkafuur rabbi kfir lii ilaahu ii dhaaf watub calaya iga towbad aqbal innaka adigu anta tawaabu lkafuur kii towbad aqbal badan baa tahay ee ilaahow dembiga dhaafa ka warran waa rasuulkii ilaah liyakfira laka allaahu maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar dembigii hore iyo kii dambeba waa laga dhaafay waa laga dhaafay nebiga haddana boqol jeer buu ku celinayaa tan adiguna imise jeer baad tidhaahdaa mase xusuusataabaa ka horeeya maxaase kugu raran waa su-aalo isweydiin leh kafaaratulmajlis iyaduna waxa weeyaan waa tan weeye kafaara kafaara majliska wixii ilahay uu kaaga dhaafayey markaa subxaanaka allaahumma wabixamdi subxaanaka allaahum tansiihan laka yaa allah ilaahow adigaa xumaan ka hufan wabixamdig maca xamdig anoo mahadnaqana ku daraya ashhadu an laa ilaaha ilaa ant ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro adiga mooyaane saasaan qiraya astakfiruka waan dembi dhaaf ku weydiisan wa atuubu ilayk waanaan kuu toobad keenaya waan ku soo noqday qirtay dembigaygii inaad iga dhaaftana waan doonaya intaasaad akhriyaysa wixii markaa dhacdhacay waa la dhaafi inkastoo wixii xaq bani aadamihi uu u baahan yahay dee inaad iska celiso cafiska weydiisato dadkii la cunay iyo kuwii la xantay iyo kuwii la xaqiray iyo lagu xadgudbay waa iyaga dee intoo intan tidhaahda iga dhaafna raaci adducaa liman qaala kafar allaahu lak qofka kuu duceeya intaa ku yidhaahda adiguna maxaad odhanaysa walaka horyara ha odhanni waa maxay baabka dhan walaka uu u dhigtay ha odhanni lama yaraysta wax nebi maxamed ka soo fulay calayhi salaatu wasalaam waayo nin baa nebigu u samafalayoo markaasuu ninkii ku yidhi kafar allaahu laka yaa rasuula allah ilaahay ha kuu dhaaf nebiguna muxuu yidhi walaka adigana alla ha ku dhaafo ilaahay adigana ha kuu dhaafo markaa qofka kuu duceeye u ducee adducaau liman sanaca ilayka macruufa qofka samafal kuu sameeya isagana ducadiisii waa tan samafalkaas noocyadiisa kala duwanba cilmi buu ku siiyey cuud iyo xooluu ku siiyey cudud iyo awood buu kugu saaciday arrin buu kuu sheegay oo tala ayuu sida kaa garab taagay waxaasoo dhanba bani aadamku way u baahan yihiin hanuun buu ku siiyey adoo hallaysnaa markaa qofkaa waxaa la odhanayaa jazaaka allaahu khayra jazaaka allaahu khayra ma yara addoonkiibaa waxaad ilaahay u bariday khayray dunya walaakhira adduunyada iyo aakhiraba waxa khayr jira wuxuu qofkuba u baahan yahayba waa intaaba jazaaka allaahu khayra markaa waad mahadsan tahay shukran laka haddaad xataa tidhaahdo luqad kastaba ku dhaho haddana intan ha ka tegin sir gaara bay wada tahay jazaaka allaahu khayra riwaayo kale waxay ahayd ama xadiid kale wuxuu ahaa man qaala liakhiihi jazaaka allaahu khayran faqad ablaqa fi اhanaa ay fi ducaa qofka walaalkii ku yidhaahda jazaaka allaahu khayran wuxuu ku talax tegay ama ku xeel dheeraaday ducadii duca waxba umaad reebin kol haddaad intaa tidhaahdo maa yacsimu allaahu bihi min addajaal wuxuu ilaahay addoommaha kaga ilaalinaya dajaal cawar waa mid aakhiru zamaanka soo baxayooo dajaaliinta usii dambeeyooo ilfataatiira leh isagoo itaalkaale buu ilaahayna sheeganaya in badanoo addoommaha ka midabaaba ku lugwaysa man xafida cashra aayaatin toban aayadood qofka xafida min awali suurati alkahfi suuratulkahfi bilowgeeda cushima min addajaal dajaal cawar waa laga ilaaliyaa dajaal cawar waxba ma yeelayo intaasiibaa ansaxday walisticaadatu billaah ilaahayna waa in laga magan galaa min fitnati min fitnatihi isaga fitnadiisa caqiba tashahud alakhiir ataxiyaadka dambe gadaashiisa min kulli salaat salaad walba markaad ataxiyaadka dhammaysa xaggiisa dambe allahuma innii acuudu bika min fitnati almaxyaa walmamaat wa min fitnati masiixi dajaal masiixudajaal fitnadiisana halkaasaa ilaahay lagaga mangelaya horeynuu soo maray markaa dajaal cawar isagana sida looga dayranaya waa sidaa suuradda markaa inta ku soo aroortay xadiid saxiix waa qaybteedaa hore inay fadligaa leedahay laakiin riwaayooyinka ama axaadiidta sheegaya jumcada in la akhriyo suuradda ah oo lagu gooni yeelo iyadu may sugmina waa daciif waa ducafaa adducaau liman qaala innii uxibuka fillaah qofka ku idhaahda ilaahay daraaddii baan kuu jecelahay isagana tanaa loogu jawaabaya axabbaka allaah axabbaka ha ku jeclaada alladii ilaahi axbabtanii lahu axbabtanii aad ii jeclaatay lahu ay liajlihi isaga daraaddii ilaaha aad daraaddii ii jeclaatay adigana ha ku jeclaado ninbaa nebiga soo agmaray calayhi salaatu wasalaam sababtu xadiidku ku yimi markaa nin kaloo meesha fadhiyey baa yidhi ninkaa ilaahay daraaddii baan u jecelahay oradoo ka daba tagoo ogeysiib markaasuu ka daba tegayoo uu ogeysiiyey isaguna ducadan u akhriyey markaa sababta loo leeya ogeysiina waxa weye dee qofka ku nacay iyo qofka ku jeceli isku qiimo ma aha agtaada marka waxaa la doonayaa muslinku inuu iswada jeclaado kan markaa qofkan ilaahay daraaddii ula socde taageeraha wagaahe u jecelina inuu ogeysiiyo ka kalena u ogaado u abaalgudo adducaau liman carada calayka maala qofka xoolihiisa kuu bandhiga ee ku yidhaahdo waxbaan ku siinaya haddaad ka guddoomato waad heli kartaa waanaadu abaal gudi haddii aanad diyaaru ahaynna oo aad kaba maarantay wixiisana intanuunugu ducee hadduu xataa wax ku siiyana inta lagu ducee baaraka allaahu laka fii ahlika wa maalika ilaahay ha kuu barakeeyo ehelkaaga iyo maalkaaga ehelkuna waa reerkii ubadkii iyo ooridii iyo asxaab ehelkii ku xeernaa intoo dhanba weeye ehelku ehelkaaga iyo adduunkaagaba allaha kuu barakeeya waaba intuu insaanku u baahan yahayba waa ducadii uu ku duceeyey cabduraxmaan ibnu cawf markii sacdu bnu rabiic radia allaahu canhum wa ardaahum uu soo dhoweeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu madiine tegey asxaabta wuu isku lammaaneeyey nin reer makaaba nin reer madiinaah buu ku lammaaneeyey si kharashkiiyo duruuftuba ay u yaraadaan marka cabduraxmaan ibnu cawf oo maki ahaa ganacsatadii ilaahay daraaddii xoolahooda uga soo qaxay sacdu bnu rabiic ninkii maqaaladaha qaaliga ah ka tegey taariikhigaa markii uu ku shahiiday uxud ayuu ku lammaaneeyey sacdu bnu rabiicna wuxuu idhi dee ooriyahaygana qaar baa baan kuu furi adduunkaygana barh baan ku siin maal badanna wuu lahaa markaa wuxuu idhi baaraka allaahu laka fii ahlik xaasaskaagana allaha kuu barakeeye xoolahaagana allaha kuu barakeeye dulluunii calaa suuq aniga suuquuni tusi suuqii baa la geeyey in yar kadibba isagoo aroosuu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam hooyo ninka ganacsiga yaqaanaa waa nin xirfadlo ah oo kale waa farsamo yaqaan oo kale u ka dhigan yihi markaa sidaa meeshuu isu dhex taagaba wuxuu garanayaa meesha laga macaashayo ila khibraddiisii iyo aqoontiisiibuu wataa in yar kadibba dahabkii iyo lacagtii iyo wixii dilaalistii farsamadiibuu kala rogay waaba kaa xaas baabu guursado waaba dhalaalayaa waa kii nebigu lahaa awlim walow bishaatin markaa ducadu waa caam weeye qofka kuu samafala sidaasaad ugu ducaynaysaa adducaau liman qarada cinda alqadaa adducaa waxaa loogu ducaynaya waxaynu waa wada duco iyo wada baraka iyo wada hambalya iyo wada soo dhoweyn liman aqrada qofka ku amaahiyey maxaa loo goormaa loo ducaynaya cinda alqadaa markaad daynta iska bixinayso qofkani wuu ku amaahiyey soo maaha dee wixiisiibuu ku maal siiyey oo shaqayn lahaa wuu kuu samafalay waa ka dee qur-aanku alqardu alxasan waa amaah wanaagsan waa midaan waxba lagu doonayno ribo lahayn markaad bixinayso duca u raaci sidaasuu nebigu yeelay calayhi salaatu wasalaam in asxaabiyu afartan kun ka amaahday markii uu afartankii u celiyeyna ducadanna wuu u raaciyey baaraka allaahu laka fii ahlika wa maalika innamaa jazaau salafi alxamdu waaladaa ilaahay ha kuu barakeeyey ehelkaaga iyo adduunkaaga innamaa jazaau salaf amaahda abaalkeedu waxa weeye alxamdu mahadnaq ilaahay loo mahadnaqo iyo insaanka ku amaahiyey waaladaa iyo gudid la gudadee insaankii waa inaad adaa u samaysaa wixii sii siisaa waad mahadsan tahayna tidhaah midhkaama laynaga helaya way iska adagta dad badan way ku adagta waar yaa ka soo saara waad u ixsaan samaysa lafii baad ka doonaysaa waar wareer badanaa buu leeyay hadduu doono wuxuu ka odhanayaa oosoo adigii dadka adduunyada ka wacdigi jiray maalintan iskabadaysa ka wadaadka hadduu doono wuxuu ka odhanayaa waliyaa wax ka ammaan jiray kan reer hebel ania reer hebelkuma sidanee wada xayraan u yimi waa aflagaado aflagaado ama telefoonkaabuu kaa xidhanaya ama wuu ku meermeerinaya markaa sharciguna wuxuu qabaa in lasoo qabo in lasoo qabto la xidho markaa layul waajida yuxillu cirdahu wa cuquubata qofka wixii isagoo helaya dadka warwareejiya buu nebigu uhi in la caayana xaq buu leeyahy in la xidho la cadibana xaq buu leeyahy innamaa jazaau salafi alxamdu waaladaa qofka wixiisii ku maal siiyey abaalkiisu waa mahadnaqiyo iyo in wixiisii loo celiyo saa garta garnaqsigaasu raaciyey nebigu calayhi salaatu wasalaam maxaa ka macaan islaamka ducaau lkhawfi min ashirk gaalnimada waxa la yidhaahdo sida waxa ilaahay sida looga magangelaya sida looga ducaysanayo anigu diin baan leeyahayoo waan khushuucsanahayoo gaalnimo iyo shirki iyo xasiimo dhowa nebiguu ka jawaabay calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahy ilaahay naarta bahasha waxaa la yidhaha shirkiga ittaquu min ashirk shirkiga iska ilaaliya insaanka wuxuu u soo gelayaa bahasha namliga quraanjada la yidhaahdo ka dabiibi namli quraanjada yar ee madow ee tukubaysa quraanjada yar ee weliba habeenkii gooray ku soo gashay ma garanay sidii maryahaaga intaasoo quraanjaha ku jiro oonad ogeyn saasoo kaleu shirkigu idiin soo gelayaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam oo sidaannu ilaahay uga magan gallaabay yidhahaan asxaabtu markaa ducadana u yidhi akhriya allaahumma innii acuudu bika ilaahayo waxaan kaa magan gelayaa an ushrika bika inaan kuu shiriig yeelo wa ana aclam anigoo og shirkigii weynaa ee almukhriju min almilla qofka diinta ka saarayay iyo kii yaraa ee istusnimada iyo ismaqashiinta labadaba wa astakfiruka waxaan ilaahw dembi dhaaf kaa weydiisanayaa limaa laa aclamu waxaanan ogayn dee arrimuba waa inta waxaad u badheedhood og tahay iyo waxaanaad ogayn ilaahw labadaba iga dhaaf saasaad ku ducaysanaysaayoo sida looga dabaasho dunuubtaa shirkiga laydhaana waa noocaa adducaau liman qaala baaraka allaahu fiik qofka ereygaa ku idhaahda isna waxaa la leeyahy wa fiika baaraka allaah adigana ilaahay ha ku barakeeyo saasaa loogu ducaynayaa meeshii qofkuu ixsaan sameeyey arrin iyo aqoon iyo awood iyo erey mid walba waa loo abaalgudayaa ducaau karaahiyati tiyara baasaysiga oo la karaahiystay iyo ducada la akhriya ee la sheegaya waa sharaysiga qofka haddii kalsoonidiisa ilaahay uu ku qabaayo badanta waxaan kuma warwareego oo ma sharaystee waa qof iska qanacsanoo wixii dhacaba inuu ilaahay qadaray buu ogyahy wuxuu hela iyo wuxuu waayaba kii kalena midba meel buu ku kacayaa mid bani aadamkeeda iyo mid shaydaaneeda iyo midba meel allaahumma ilaahayow laa diyarat laa dayra wax la sharaystaa ma jiro ilaa dayruka waxa aad adugu dhibad keenta mooyaane walaa khayruka ilaa khayruka khayrna ma jiro khayrkaaga mooyaane kaa hore waxa weye ilaahw shar ma jiro sharkaaga aad qadartay mooyaane khayrna ma jiro khayrkaaad qadartay mooyaane walaa ilaaha ilaahna ma jiro khayruka aan adiga ahayn intaasaa kaa caafimaadinaysa haddiida wixii la odhan jiro hadduu saa yeeli lahaa halkaasaana laga raacay kaasaana soo eegay waxa haddaan yeeli lahaa waxaasumay dad ku warwareegaan ducaau rukuub gaadiidka marka la fuulayo gaadiidka meel meel walba ducay leedahay meel waliba kalaamkaagiiba iyo carabkaagiiba wuuuwaa markanuu nebigu leeyahay laa yazal lisaanuka radan radban min dikri illaah carabkaagu yuu ka suulin ilaahay dikrigiisa dee waxaanoo dhan baa buuxa intaasoo dhan waa adciya waa wardi soo arooray waa wardiguu ina siinayay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wardi inaad cid kale ka qaadato aad ku warwareegto maxaad uga baahanta kii saxiixa ee nebiga ka soo arooray baa kan ah bismi illaah alxamdu lilaah subxaana aladii sakhara lana haada wamaa kunna lahu muqriniin wa innaa ilaa rabbina lamunqalibuun alxamdu lilaah aayaddu waxa weeye subxaana waxaa xumaan ka hufan alladii sakhara lana haada ilaaha gaadiidka noo sakhiray waa sakhiraad weyn meeshaad socon lahayd boqol saacadood baa laga yaabaa inuu toban saacadood kugu soo ururiyo wamaa kunnaa lahu muqriniin manaanaan noqoneen kuwa kari kara wa innaa ilaa rabbina lamunqalibuun annagu ilaaha iyagaanuu noqonaynaa alxamdu lilaah alxamdu lilaah alxamdu lilaah allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar xamdigaa iyo takbiirtana saddex saddex baa lagu celinayaa subxaanaka allaahum ilaahayow adiga ayaa xumaan ka hufan tansiiha laka innii dalamtu nafsii fakfir lii nafda inaan dulmiye ii dembi dhaaf fa innahu laa yakfiru dunuuba ilaa ant dembiga ma dhaafa adiga mooyaane waa wada istikfaar waa wada towbad waa wada ictiraaf waa wada xamdi ducaau safar markaasi waa markaad gaadiidkii fuushae markaad safarkii u baxayso allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar subxaana aladii sakhara lana hada wamaa kunna lahu muqriniin wa innaa ilaa rabbina lamunqalibuun allaahuma innaa nas'aluka fii safarina haada ilaahayow safarka yagan aanu bilaabayna waxaanu ku weydiisanaynaa albira wataqwa albira samafal wataqwa iyo cabsi adiga aanu kaa cabsano safarkaasi safarulmacsiya ilaahayuu nagu noqonine safarulbiri wataqwa wadaaca ilaa safarkii waa labadaa midu ama socdaalkaagani waa mid ilaahay lagu caasiyayo ama waa mid lagu adeecayo safar ilaahw aad ka raali tahay ka dhig wa min alcamali maa tardaa camalkana midaad ka raalitay ilaahayna waafaji allaahumma hawin calaynaa safaranaa haada ilaahayow safarka yaga noo fududee hawin noo fududee wey calaynaa safaranaa haada wadwi cannaa bucdah wadwi canna naga soo duub oo noo soo yaree bucdahu fogaanshihiisa marna ilaahay dhulka wuu kuu duubaa marna wuu kugu kala jiidaa ilaan dhulka laftiisii ayaa ilaahay u amraaye markuu kuu dhib yareeyo dareen gaaraad leedahay markuu kugu dhibana dareen gaara mar baad tidhaahdaa war safarka waa kii nebi muuse lahaa laqad laqiinaa min safarina haada nasaba meeshuu ilaahay u calaamadiyey markuu dhaafo marna qofku waxaad tidhaahdaa war goormaynu soconnay oo durba miyaynu miyaynu tagnayba marka ilaahu noo soo duub baa lagu soo ducaysanaya allaahuma anta saaxibu fii safar ilaahuw safarka adigaa nagula saaxiiba oo na laasimsan oo waxaa aan aanaan kaa fogaanayn aanaan kaa foqayn ka garab iyo gaashaana waa adiga waalkhaliifatu fi lahl reerkiina adaa nooga wakiila bal ducadaa qiimaheeda reerkiina adaanu kugu hadlaynaynaa anna adiga iga hadhi may sida waad ila socota allaahumma innii acuudu bika min wachaa'i safar ilaahuw safarka mashaqadiisa ayaan kaa magan galay ile safarku mashaquu leeyahy asafaru qircatu min alcadaab safarku waa qayb cadaabka ka mida buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam haddii xataa imikadan tareemo iyo diyaarade iyo gaadiid dhulka maraya intaaba la helay safarkii maska culayskii maskaxda ayaa haddana badan marna jidhkaa daalaya imikana qofku dadka uu la kulmaya iyo qaar askara la yidhaahda iyo waraaqo uu sito iyo mashaakil ay xambaarsan yihiin iyo waar ma lagu xidhi iyo ma lagu soo celinayo ma lagu dhici iyo waxaasuu qofkii ka fikiraya marka culayskii maskaxda iyo diyaaraddii gaadhigii muu kaa tegi mar walba culayskii wuu jiraa safarkii dhib buu leeyahy wa ka'aabati lmandar mandarkiisa xun eegma xun iyo wa suui lmunqalab noqod xun fi lahli wlmaal fi lmaali walahl maalkii ehelkii ubadkii aan ka imi inaan noqod xun ku noqdo ama arag xun ku arko marka ka'aabaduna waa xumaanta marka mandar eegma xun inaan ku arko ehelkii iyo ubadkii ama noqod xun u noqdo anigii oo dhibaataysan ama iyagii oo dhibaataysan dhibka aniga iyo dhibka iyaga ilaahu intaba naga badbaadi eegmadayduna ha wanaagsanaato eegmadooduna ha wanaagsanaato anigoo arag fiican leh odaygii soo wanaagsanaa maa sha allah islaantii soo wanaagsanaata oo waaba sii wanaagsanaateene waa bushaarada ahlujannahoo kale ay markaa qoloba qolada kale intay ka maqanyiin ku farxayaan taasaan ilaah ku weydiistay wa idaa rajaca qaalahunna markuu qofku noqdo erayadan kolkiisi uu sii socday saasuu leeyahy markuu noqdona sidanuu odhanaya intaa hore uu soo akhriyaya wazaada fiihinna wuxuu intan ku darayaa aa'ibuuna soo noqonnay taa'ibuuna towbadkeenna caabiduuna waa caabudaynaa xaamiduuna waa mahadnaqaynaa lirabbinaa baa mid walba u taallay ku tanaasucaya macneheedu aa'ibuuna lirabbina taa'ibuuna lirabbina caabiduuna lirabbina xaamiduuna lirabbina lirabbinaadu mid walba u taallaa soo noqonnay u toobadkeennay caabudnay u mahadnaqnay ilaahayaga arrinaan ilaahay kaa tirin arrin noqon maayo ducaau dukhuuli alqaryati aw albalda markaad magaalo galayso ama waddan markaad gasho ducadana la akhriyaya jinkii iyo shayaadiintii iyo mufsidiintii iyo shariiriintii wixii oo dhan buu ilahay indhahooda kaa jeedinaya marka ha ilaawin wuxuu ilaahay kaa jeedinayaa jawiga xumaantiisi iyo saxa xumaantii meeshu ay lahay caafimaad xumadii kol haddaad adkaartan akhriyayso wax walba ilaahay baa gacanta ku hayoo kaa badbaadinaya allaahuma raba asamaawaati asabci wamaa adlalna waraba alardiina asabci wamaa aqlalna waraba ashayaaiini wamaa adlalna waraba alriyaaxi wamaa darayna as'aluka khayra hadihi alqaryati wa khayra ahliha wa khayra maa fiiha waacuudu bika min shariha wa shari ahliha wa shari maa fiiha wakaa waxay odhan jireen carabtu berigii hore acuudu bicaamiri hada alwaadi waadiganka camirayo jinka abaan magan galay bay odhan jireen waannahu kaana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaali min aljinni fazaaduuhum rahaqa waa kaa ilaahay quluuxiyo kaga warramay qayb insiga ka mid ah jinka magan geli jir jinka dooxan ka siraatay ee camirayow adaan magan iyo marti ku ah rugtiiyo reerkaba adaa iska leh waxaasay odhan jire marka ilaahay baa la magan gelaya allaahuma rabba asamaawaati sabci ilaaha samooyinka toddobadaa iskalow wamaa adallanna iyo wixii ay u hadheeyeen hadheeyeene hoostooda jooga warabba alardiina sabc toddobada dhul ilaaha iskalow dhulkiina waa toddoba wamaa aqlalna iyo waxay xambaareen toddobada dhul waxa culusi ay sidaan ee ku dul sugan warabba shayaadiini wamaa adlalna shayaadiinta ilaaha iskalahow iyo waxay halleeyaanba wamaa adlalna waxay lumiyaan shaydaanka adaa loo abuuray cidduu lumin lahaana adaa adaa iska leh wa rabba alriyaaxi wamaa darayn rabbiga dabaylaha iska leh iyo wamaa darayna waxay kaxaynayaan tadruuhu riyaax dabayshu waata wax kaxaysee buufisa markaa dabayshii jaraafiintii bakteriyadii hawaxumadii wixii ay siday ilaahay baad ka maan gashay jin iyo insi iyo cir iyo dhul iyo dabayle iyo wax walba as'aluka khayra haadihi alqarya magaaladan aan maanta soo galay ama aan caawa soo galay khayrkeedaan ku weydiistay wa khayra ahliha iyo dadka deggan khayrkooda wa shara maa fiiha wa acuudu bika wa khayra maa fiiha iyo waxaa ku jira khayrkeeda wa acuudu bika min sharihaa sharkeedaan kaa magangalay wa shari ahlihaa baan kaa magangalay wa shari maa fiiha wax alla waxa ku dhex jira sharkeeda waa magaalada sharkeeda dadka deggan sharkooda iyo wixii ka soo hadhayba sharkooda khayr oo dhan waan ku weydiistay shar oo dhanna kaa magan galay ama dalxiis haw ama safar cibaado u soco ama safar ganacsi u soco kole hadaad safartaad meel u soo hoyato halkaa ka bilow haddii kale waa lagu figayn oo waa lagu xidhayoo jeelkaad muddo ka geeraari waaya ilaahay oo la magan galaaba arrimaha kaa ilaalin kara ducaau dukhuuli suuq suuqaas subaxdii markaad gelayso ama galabtii gelayso ama ka dukaamayso ama iska sii mar ama u shaqo tag suuqba waad gelaysaa soo maaha waa meeshuu calanka ka taaga shaydaanka goobaha ugu dhib badan weeye ilaahay ugu nacabiy ilaan macaasi oo dhan baa ka dhacaysa marka inaad ka isaga laftiisana ka gaashaamato dikriganaa lagu sameeyey oo la inoo nebigu inoo jideeyey calayhi salaatu wasalaam shaaricu laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wa yumiit wa huwa xayun laa yamuut biyadihi alkhayru wa huwa calaa kulli shayin qadiir waa ducadaa iska macruufka wa huwa xayun laa yamuut isagaa nooloon dhimanayn biyadihi alkhayr gacantiisu ilaahay khayr oo dhami ku jiraa wa huwa calaa kulli shayin qadiir wax walba ilaahay isagaa karaa khalaas ilaahay baad ka gaashaamatay waa kaa jeedinaya adducaau idaa tacisa almarkuub gaadiidkaagu markuu daalo ama noogo ducadana la akhriyaa tacisati daabaha odhan shaydaankaa farxaya argaadiidkuu iga xumaaday wuu daalay waxba ha odhan shaydaanku intaasuu ku farxaya anaa bool ka siibay buu leeyay fiishtaan kala saaray ama waan rabasiiyey markaasuu isna wixii xun oo dhan buu isna markaa isku rakibaayoo ammaan ka dhigtaa markaa ha ka farxin laakiin waxaad leedahay bismi illaah bismi illaah bismi illaah bisinkuu qabso bisinkaasi ma sahlana inta meeluu kusoo noqonaya oo adiga arkay waa xadiid saxiix abi daa'uud ku sugan bismi illaah gaadhiga haddii dabka ka weydo haddee wax kaa si noqdaan gaadiidkaad fuushanay hadduu si noqdo bismi illaahi u badso ilaahay baa isku rakib inaana wax ka filaynba ka kici ducaau lmusaafiri lilmuqiim musaafirkii sii soconayey ayaa u ducaynaya muqiimku ka tegaya musaafirku waa qofkii socdaalaya wuxuu u ducaynayaa kan ka hadhaya anba bixinaya astawdicukum allah aladii laa tadiicu wadaa'icu astawdicukum allah ilaahay baan idin wadaaco dhigay dadkiinnan aan ka tegayow ilaahay baan idinku halleeyaan idiin dhiibay alladii laa tadiicu wadaa'icu ilaahaasoo aanay lumaynin wixii loo ammaano dhiibta ilaahay baan idinkaga tegay magana la iyo martidiisaati ilaahay wixii magan u ahayna ma dayacmo waa erayo kooban qofku xafidi karo astawdicukum allaha aladii laa tadiicu wadaa'icu inta saxiixa wata ducaau lmuqiimi lilmusaafir kii markaa sii joogayee loo duceeye hadhayay kii aanba baxayay isaguna tanu ugu ducaynaya astawdicuka allaha diinak wa amaanatak wa khawaatiima camalik astawdicuka allaha diinak ilaahay baan diintaada wadaaco dhigayoon u dhiibo oo isagaa kuu ilaalin wa ammaanataka iyo ammaanadaadoo dhan wa khawaatiima camalik iyo camalkaaga gadaashiisa iyo gebagabadiisa alla ha kuu hagaajiyo diinta alla ha kuu hagaajiyo ammaanadaad sida alla ha kuu hagaajiyo oo ha kuu ilaaliyo camalkaagana inta khaatimkiisa alla ha kuu hagaajiyo ilaa khaatumada inuu ilaahay kuu hagaajiyo oo camalka kiisa u dambeeya uu ku wanaajiyo wax weyn weeye wa khitaamuhu misku waa halka laga qiimaynaya camalkii laga qiimaynaya wey waxaad akhriyaysaa ood leedahay zawadaka allaahu taqwa ilaahay alla ka cabsi ha ku siiyo sahay alla kaaga ilaahay ha kaaga dhigo taqwadiisa watasawaduu fa ina khayra zaadi taqwa wakafara dembak dembigaaga ha dhaafo wayasara laka alkhayra xayumaa kunt wayasara laka alkhayr khayr oo dhanna allaha kuu fududeeya xayumaa kunta meeshaa tahayba intaasa isagiina lagu ducaynaya zawadaka allaahu taqwa wagafara danbak wayasara laka alkhayra xayumaa kunt waa khayrdoon qofka meel walba inuu khayr kala kulmo meel walba inay cadibaadu ka fogaato intuu aada u jecel yahay wey altakbiiru watasbiixu fii sayri safar marka sayru safar lagu jira safarka socodkiisa takbiirtiiyo tasbiixdaa la badinaya meella subxaan allaahi baa la odhanaya meel allahu akbar baa la odhanaya qaala jaabir bnu cabdilaahi radia allaahu canhu xokaynihii nebiga mid ka midoo jaabiri waxa uu leeyahay kunnaa idaa sacidnaa kabarna wa idaa nasalnaa sabaxna waxaannu ahayn asxaabta haddaanu nahay iyaduu nebigu arkayo ku og yahay ku u saxeexu u oggolaaday idaa sacadnaa markaannu meel fuulayna jiira kabarnaa allaahu akbar waa xadiidkii dheeraa ee saxiixu muslim ku sugnaa ee uu ku bixinaya jaabir muuqaalka xajkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam meel jiira marka la fuulayo allaahu akbar baa lodhaya meella marka laga daadegayo subxaan allah meeshan weyn ilaahay unbaa ka sii weyn meeshan foorartee hoos loogu dhaadhacayana ilaahay ma hooseeyo wuu sarreeyaa subxaana wa tacaala sida tasbiixda iyo takbiirta loogu dooray waa sidaa wixii weyn oo dhan ilaahay baa ka sii weyn wixii adag isagunbaa ka adag wixii markaa fooraro ama hooseeyana ilaahay waa ka nasahan yahay ducaau lmusaafiri idaa asxar musaafirkii wuu socdaa wakhtigii saxarkana wuu gaadhay afartii saacadood ee habeenka u dambeeyey duco gaaraa iyana jirta socodkiibaa kula dheeraaday habeenka qaybtiisii dambaa la galay waa wakhtiyadii istikfaartii iyo ducadiiyo sii fiicnaayeen haddana musaafirku ducadan gaarkaa buu leeyahay samaca saamicun bixamdi illaahi wa xusni balaa'ihi calayna rabbanaa saaxibna wa afdil calayna caa'idan billaahi min annaar ducadaasoo muslim uu wariyey samaca saamicun shahida shaahidu mid maqlay ha maqlo wey ama malaa'ig ha ahaado ama bani aadam ha ahaado ama xayawaan ha ahaado ama dhirtiyo jaamidaadka ha ahaadee samaca saamicun liyasmac saamicun ku kastoo maqlaya ha i markhaati furo ha maqlo bixamdi illaah mahaddaan ilaahay mahadinayo wa xusni balaa'i iyo nicmada uu ilaahay noo nicmeeyo wanaaggeeda calaynaa dushayada waxaan ka markhaati kacayaa nicmada ilaahay uu dushayada nicmeeyo wanaaggeeda balaagu wa balownaahum bilxasanaati wasayi'aat waa imtixaan nicmadu markaa nicmada balaayaa lagu tilmaamaa ilaa waa imtixaanay rabbanaa saaxibna ilaaha yagiiow nala saaxiib ilaahowna weheli ilaahayow hanaga fogaanin oo garabka yaga ha ka bixi wa afdil calayna ilaahow fadligaaga noo badi afdil akfir fadlaka calayna dheeraadkaaga ilaahow noo badi caa'idan billaah qultu daalika hadalkaa waan idhi caa'idan billaahi min annaar anoo ka magan gelay ilaahay naar markaa ilaahay waa u mahadnaqnay cid walayba ka markhaati noqo ilaahow garabka yaga noqo ilaahow fadligaaga na sii ilaahow naartaada naga nabadgeli adducaa idaa nazla manzilan fii safarin aw hayri markaad meel degto markii hore magaalooyin ba laakiin qarfaabaad degta ama meelun acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq kelimooyinka ilaahay dhammaystiran baan ku dayrtay wax alla wuxuu ilaahay abuuray sharkiisaan ka dayrtay ilaahay waxyigiisi iyo diintiisiiyo waxaan magan galay iyo kelimaadkiisa qaaliga ah ducaau rujuuci min asafar markuu qofku safar ka soo noqdana ducadan u akhriyaya yukabiru calaa kulli sharaf sharafku waa meel kastoo taagan allahu akbar buu odhanayaa alaaa takbiiraat saddex jeer allahu akbar allahu akbar allahu akbar meesha jiirta ah uma yaquulu laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir aa'ibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun sadaqa allah sadaqa allaahu wacdahu wanasara cabdahu wahazama alaxzaaba waxda intaasaa ku korodhay intii hore sadaqa allaahu wacdah ilaahay ballantiisii wuu rumeeyey awliyadiisa u qaaday wanashara cabdah addoonkiisiina wuu hiiliyey nebi maxamed iyo addoon walow mu'minaba wahazama alaxzaaba waxda gaashaanbuurtiina keligii buu jebiyey gaashaanbuurtiiyo isbahaysiga kufaarta ilaahay baa keligii ku fillaaday maa yaquulu man ataahu amrun yasuruhu aw yakrahu wa maa yaquulu wuxuu odhanaya man ataahu amrun qofka arrin u yimaado yasuruhu ka farxin aw yakrahu ama u nacayo wax kaa farxiyaad aragta ama wax kaa naxiya intanaad odhan kaana waxau ahaa sala allahu calayh wasalam nebigu idaa ataahu lamru yasuru arrin ka farxinayaa marka uu yimaado muxuu odhanaya alxamdu lilaah alladii tatimu binicmatii tatimu saalixaat ilaahay baa mahadlay alladii ilahaasoo binicmati nicmadiisa sababteedunbay tatimu saalixaat waxyaabaha wanaagsani nicmadiisa unbay ku dhammaystirmi karaa haddii aanu ilaahay meeshaa nicmo keenin wax dhammaystirmaa ma jiro waidaa ataahu lamru yakrahu arrin xumi markuu yimaadana qaala alxamdu lilaahi calaa kulli xaal alxamdu lilaahi calaa kulli xaal ilaahay baanu si walba ugu mahadnaqay dhankuu noo kaxeeya markaasna waa isbaraxaad weeye addoonka inaanu warwarayn oonu walbaharayn oonu cabanayn ilaahay baad u mahadnaqday marka xamdigii horena nicmadii baad ka heshay abaalkii xamdigan dambena musiibadii kugu dhacday ajrigeedii waa sidaad ku helayso fadlu salaati cala nebiyi sala allahu calayhi wasalam adkaarta waxaa ka mida layna faray salliga rasuulka sala allahu calayhi wasalam ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala alnebiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima qaala sala allahu calayh wasalam nebigu wuxu uhi man sallaa calaya salaatan qofka hal mar igu salliya sala allahu calayhi biha cashara ilaahay toban jeer buu u naxariistaa salliga ilaahay salligu ducaa buu ahaa ducana waa su'aal iyo baryo ilaahayna waa kala baryo ciduu sii baryayaa ma jiro saa daraaddeed baa salligiisa lagu fasiraya naxariisu awliyadiisa siinayo wa qaala sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxu uhi laa tajcaluu qabri ciidan qabrigayga ciid ha ka dhiganina sida ciidda loogu soo noqnoodo ha ugu soo noqnoqonina qabriga ha ka dhiganina meel a u dul yuursataan oo u soo safartaan sidii reer banu israa'iil ay wadaadadooda ula qasti jireen iyo ambiyadooda wa salluu calaya igu salliya fa inna salaatakum salligiinnu tabluqunii way isoo gaadhaysaa xayu kontu meeshaad joogtaan adduunyada dabadeeda haddaad joogto salligaad igu salliday wuu ku soo gaadhi markaa waxba ha soo lugoyn saa daraaddeed ba haddaad tegaysa halkaasaad u safrayso masjidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaad u safraysaa maadaama uu nebigu laa tushaddu rixaalu ilaa ilaa alaaati masaajid masjidkaa markaa safarkaaga qasadkiisuu noqonayaa markaad masjidkii tagtana waad siyaaranaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam marka salligiibaa meel walba ka imanaya oo iga soo gaadhaya ilaahay baana maqashiinaya wqaala sala allahu calayh wasalam nebigu wuxu uhi albakhiiru bakhayl waxaa la idhaha man dukirtu cindahu falam yusalli calay qofka agtiisa la igu sheegeen igu salliin wa qaala wuxuu ihi xadiid afraad rasuulku sala allahu calayhi wasalam inagu dhiiri gelinayo salligiisa inna lilaahi malaa'ikata sayaaxiin ilaahay wuxuu leeyahy malaa'ig dawaafayaalo wareegayaala wareegaya un caalamka fil ardi dhulkay wareegaan yuballiquunii min ummati salaam yuballiquunii waxay iga soo gaadhsiinayaan min ummatii ummaddayda assalaam salaamta bal ka war nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa qabrigiisu ku nool yahay waa kii lahaa ambiyada markii caaisha ay tidhi oo sideed u maqli doontaa salligan miyaana ciidda ku cunin maya ambiyada jidhkooda ma cunta buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ciiddu intaasuu sheegay in badanoo awliyada ilaahay uu ka ilaaliyaana waaba jiraa dhulka oo jaabir binu cabdilaahi aabbihii cabdilaahi waxa uu ku shahiiday uxud nin baa lagula aasoo dee duruuf baa iska jirtay qabriga lagula aasay muddo kadib baa ayay naftaydu isiin weedee buuhi odayga dee halkaa cidhiidhiga ku ah iyadoo dhul waasiciu jiro lagu aasi karo waan soo qufay meel gooni aan ku aasay jidhkiisii waxba iskamay beddelin buu halkaa garhkunba iyaroo timi ka daatay way dhacdaa xabaalaha marka dib loo eego labaatan sano kadib qof sidiisii macakafantiisu hayta markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaasibaa ummadda malaayiina shifaah intaasoo milyan oo dibnood haddii xataa salligooda uu kulmo ay ku salliyaan nebiga siiba jumcaha iyo marquu ilaahay telefoonadiisa ku gaadhsiinaya hebel hebeloo halkaa joogaa kugu soo salliya wa qaala sala allahu calayh wasalam nebigu waxau uhi maa min axadin ma jiro qof yusallimu calaya isoo salaamaya igu soo salliyaya ilaa radda allaahu calaya ruuxii ilaahay ruuxdayduu ii soo celiyaa xataa arudda calayhi ilaa aan ka celiyo assalaam ilaa aan salaamta ka celin anigoo nool baan ka jawaabayaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidkan u dambeeyana waa xasan marka axaadiidtaa wada sugani qiimaha faraha badan bay ku sheegtay salliga nebiga marka adkaarta aynu badinayno salliga ayaa ka mida nebiga aynu ku sallinayna calayhi salaatu wasalaam ifshaau salaam adkaarta inoo yaalla waxaa ka mid ah faafinta salaamta bariidada islaamka qolo waliba bariiday leedahay halkudhigu ah oo ka turjumaya xidhiidhkooda marka innagu salaamteennu waa taa islaamka weye dadku wixii kale ay sii odhanayaan markaa ha sii yidhaahdaan laakiin assalaamu calaykum taa waa la ysa salaamaya qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau uhi laa tadkhulu ljannata xataa tu'minuu ilaa iimaan yeelataan janno geli maysaan walaa tu'minuu xataa taxaabbuu iimaanno yeelan maysaan ilaa isjeclaataan waa jacaylkaad aragtee muslimka halkaad maanta aragtay ka gaadhay jacaylla-aantu halkaad aragtay ka gaadhay iyo nacaybsiiyuhu marka nebiguna wuxuu leeyahy ilaa dad miyir qabo isjeceloo iimaan isku jecel noqotaan janno heli maysa iimaan yeelan maysa awalaa adullukum calaa shayin shay ma idin tusiyaa idaa facaltumuuhu taxaababtu marka shaygaas samaysaan aa isku jeclaanaysaan haaya noo sheeg afshu salaama baynakum salaamta un dhexdiinna ku faafiya salaamtu waa shicaarka islaamiga ilaa jannada ayay soconaysa taxiyatuhum yowma yalqownahu salaam waa salaaman salaaman erayga soo noqnoqonaya w ilaahayna uu ku salaamayo awliyadiisa malaa'igtuna ku salaamayaan iyaguna isku wada salaamayaan afshu salaama baynakum dadka qaarkood oo iska sunaysani waxay idhahdaan waa dhaqan carbeed maa teeni iska warramayo war maxaa sheegteen iyo maad halkaa ka bilowdid bay ku odhanayaan tii macaliyamxeeradii dagaalka laga baqanaya maxaa sheegteen iyo maxaa lagu baryay iska warrama iyo waa colaaddii bay ka wada turjumayaan miyaa xalay la ydin galay mise waa nabad gasheen wey ilawaa la isweerarayey markaa wixii kale iswaraysigu halkiisa tanaa horraynaysa xataa raggu dumarkii bay salaamayaan dumarkuna raggii bay salaamayaan ciyaalkii ragga waaweyn baa salaamaya allaahuma ilaa haddii dee dumarkii iyo ragga aan fitno laga cabsanayn inanta gashaantida ah iyo inanka doobka ah ee isa salaamaya marka salaantooda ay bannaan tahay waxa weeye siiwad xumi markaanu ka dambayn siiwad wad xumi ee salaan miyir qabtoon sunaysna inay tahay wax kasta oo fitna ay ku imanayso waa la joojiyaa isaga mucallaq buu ku sheegay riwaayadan soo socotana bukhaari alaaun man jamacahunna qofka saddex koobsadaa faqad jamaca aliimaan iimaankii wuu koobsaday alinsaafu min nafsik inaad naftaada ka cadaalad samayso cadaaladda la doonaya inaad naftaada ka keento cadaaladdaad doonaysa inaad naftaada ka xaqiijiso ood iyada u cadaalad samayso ood ilaahay u cadaalad samayso ood ummadda u cadaalad samayso alinsaaf min nafsik qofku soo cadaalad dooni maayo inaad naftaada ka baadi doonto qofka cadaaladda naftiisa ka xaqiijiya waa mu'min wa badlu salaami lilcaalam caalamka inaad salaam gaadhsiiso caalamkuna salaam buu kaaga baahan yahy inaad salaamta ku faafiso uma gaal iyo islaamba dahayo gaalkana si loo salaamaa buu leeyaho gaara aynu arki waalinfaaqu min alikhtaar waxbixin faramadhnaan ka timi ama waxbixin faqiir ka timi alinfaaq iyo waxbixin min alikhtaar qofkiioo wixiisu ahayntiisu ay yartay oo waxa iska soo gooya uu uba baahnaaba وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير ninbaa yihi qaybaha islaamka kuwa khayr badan ninbaa nebiga su-aashaa weydiiyey qaala markaa nebigu wuxuu ihi tudcimu طacaam waa koley adawaatulmasder u marka mubtadihii khabar la isu eegayo waxaa adawaatulmasder unbaa go-anay an tudcima طacaama wa an tuqri'a asalaama saasoo kale tudcimu طacaam inaad dee dadka raashinka siiso lagtaada lagu baktiin wa tuqri'u salaam adigoo salaamo salaamta ku akhriya calaa man carafta waman lam tacrif qofkaad garanaysa iyo kaanad garanayn wuxuu nebigu sidan u yidhi waxa inagu badan kaynu garanayno inaan salaamo kii kalena aanad salaam war maxaad salaam weyde waanan aqoon muxuu ahaa wl labadaba salaam buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam aragtida dadka ha qaadanina ah waanaan isgaranayn marka labadaba salaam kayfa yaruddu salaam yuraddu asalaamu cala alkaafir gaalka sidee loogu jawaabaya idaa sallam hadduu ku salaamaba assalaamu calaykum isagu ma laha oo dee nabadgelyadii ilaahay loo bari maayo muud nabadgelin in ilaahay ka soo horjeestay hadduu ku salaamo sidana loogu celin idaa sallama calaykum ahlulkitaab kuwa ahlukitaabka ee yuhuuddii iyo nasaaradii hadday idin salaamaan buu nebigu yihi faquuluu wacalaykum intaasuu dhaha wacalaykum idinkana intoo kale sidoo kale idinkana waa kii mid iyaga ka midii nebiga u yimid ee yidhi assaamu calayk geeri dushaada ha ahaado wacalaykum assaamu walacnat ullaahi bicaashinati saamku waa geerida wuxuu iska dhigayaa inuu iscarab is yar carab tiray uu iscarab tiray soomaad maqli jira wuxuu iska dhigay nin yaro carab loo wax salaamay qofkuna haddii carabku yar jalaq uu ka siinaya laamku ka yar dulbooda assalaamu assaamu buu iska dhigay markaasaa dabeetana caayshina ay ku fahamto waa taa nacdal iyo wax isu raacaysa ilaahay fuxshiga iyo tafaxushka ma jecla iyo aflagaadade inaga jooji buuli isagaa xumaadeeyo inaan la xumaanine miyaanad maqlaynin wuxuu yidhi sawka ku habaaray dee adiguba sawti calaykum baan markaa calaykum daawi adducaau cinda simaaci siyaaxi diki wa nahiiqi lximaar adducaa waa ducaiyo dikri la akhriyaya cinda simaaci siyaaxi diig marka diig digaagadaha marka la maqlo weliba diig siyaaxiisa qayladiisa nahiiqu lximaar waa codka dameerka dameerkii markuu qayliyo ama aygii qayliyo wax gaaraa la odhan diiggu markuu qayliyana wax gaara idaa samictum siyaaxa diiga baalkan diigga la ydhaal codkiisa markaa maqashaan cajaa'ib badan buu leeyahy fas'alu اllaha min fadlih ilaahay fadligiisa weydiista fainahaa ra'at malakan malag bay aragtay waa waxaad mooddaa inuu saacadii alam haysto ilhaamka ilaahay uu siiyey wakhtiyadii aad kacaysay ama salaatuleylka u kacaysay ama salaadii subax buu ku buuxsan yahy waana xayawaan waa mulham xayawaanada ilhaam baa ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala sidaa shinnida iyo xayawaanada kaleba ilaahay u jaheeyey buu isagana u hagaya malaa'igtoo soo degaysay arkaysaa markaasee ciyaysa wa idaa samictum nahiiqa alximaar dameerka hiihaadiisa weeye nahiiqu marka aad maqashaan fatacawaduu billaahi min ashayaan shaydaanka ka magan gala ilaahay fa innahu ra'aa shaydaan shaydaan buu arkaya bukhaari iyo muslim baa xadiidkaa wariyey marka sidaasii baa lagu kala ogaanayaa ama maalin ha ahaatee ama habeen kanna kaasuu arkaya kanna kaasuu arkaya marka ilaahay baa tusiyey kanna kan kanna kan ayaa la tusiyey marka macnaheedu ma aha dameerkiibaa xuna ka carar meeshuu joogaa shaydaan joogaa shaydaanku shaqo kaleba ma isagaa inaguu inala joogaayo laakiin dameerkii dee wuuna la tusiyeyo waabuu kuu digayba dee kol hadduu ku qayliy kol hadduu bahal kaaga qayliye bahal dee adiguna iska naaro madaafiicda ku rid waaba sahan baabuu kuu yahaybe nabigaaba fuuli jiruu gaadiidu ahaa dameerkueeda adducaau cinda simaaci nubaaxi ilkilaab bileyl habeenkii marka la maqlo nubaaxa waa waxaad arkaysaa siyaax iyo nubaax iyo nahiiq waa codka had iyo jeer xayawaan waliba cod gaaruu leeyahy innaguba saasaynu nahay oo luqadeenna shayba codkiisa magac gaara loo yaqaana xoolaha maalan cidooda xoolii way ciyeen ayaa qaar baa la ydhaha way ciyeen qaar wuu dananay mid wuu dununacay mid wuu ololay waa kaasoo kale qofka reermagaalka haddii la ydhaha uu ololay neefkii miyuu gubtay buu odhan goormuu gubtay geela cidiisa geelii baa ciye haddaad tidhaa reer miyigu way kula yaabayaan laakiin wuu ololay baa la ydhaha ama marka cod yaruu bixiyana waa dununucay neefka laakiin dee waxaa ciyay sicii baa ciyay ama ridii baa ciday ama laxdii ama waa dinaahiyey dinaahiskana yaa lahaa waa dibiga erayadan luqada carabiga saa u kala duwan dee luqad waliba mid gaaray le idaa samictum marka maqashaan nubaaxa alkilaab wahwahda ayga wanahiiqa alxamiir iyo dameeraha qayladooda marka aad maqashaan ama codkooda hiihaadooda bileyli habeenkii weliba fatacawaduu billaahi minhun ilaahay ka magan gala fa inahunna yarawna maa laa tarawna waxay arkayaan waxaydaan arkayn waa saxiix xadiidkaas fatacawaduu billaahi minhunna ilaahay ka magan gala iyaga dee isagu shaydaankii ma aha laakiin codkiisaa sababtiisa ayaad markaa isticaadada tacawudka u samaynaysa waxay arkayaan waxaydaan arkayno shayaadiintaas marka xadiidkan wuxuu ku daray kii hore wuxuu ahaa dameerke kana ayguu ku daray adducaa liman sababta qofka aada caydo waxaad ugu ducaynayso allaahumma fa ayumaa mu'minin sababtu ilaahuw qof kastoo mu'minoon caayo fajcal daalika lahu arrintaa waxaad uga dhigtaa qurbatan ilayka dhowaansho adiga uu kuu soo dhowaaday yowma alqiyaama waxaa laga yaabaa dembi aad ka gashay lagaaga fududeeya marka kol haddaad iyagii u ducaysay gefkaad ka gashay waa lagaaga fuday lagaaga fudayn doona xadiidka isagu tilmaamaya ilaahay istikfaaru weydii qofkaad xamatay isagu waa daciif muu sugmin laakiin kanaa saxiixoo sugmay bukhaari iyo muslim ku sugan nebiguna uu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayumaa mu'minin sababtahu sababtuhu qof kastoo mu'minoon habaaray ama eedeeyey fajcal lahu daalika qurbatan ilayka yowma alqiyaama ilaahu maalinta qiyaamaha qurbo uga dhig qof kastoo markaa sabbigaasi mararka qaarkood buu noqdaa habaar marka nebigu calayhi salaatu wasalaam dee kelmaddiisi iyo habaarkiisuna waa ka daraa kacid walba marka haddaan qof eedeeyo ama kelmad adag ku tuuro ilaahu duco ducaan uga dabageeye ee ka dhaqdhaq tii hore markaa dadka had iyo jeer ereyada xumi kaaga tegeen markaad intan ugu ducayso waxaad ilaahay laga rajaynayaa inuu iyagana wixii aad ka gashay ilaahay kaaga dhaafo maa yaquulu lmuslimu idaa madaxa almuslim maa yaquulu lmuslim waa qofka muslimkii wuxuu odhanaya idaa madaxa almuslima markuu qof muslima ammaano macnaha haddaad qof muslima faallaynaysa ama ammaanayso ereyadana islaamku kuu laqimay si aanaad ugu talax tegin dee qaala sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu idhi idaa kaana axadukum maadixan hadduu midkiin ammaanayo saaxibahu saaxiibkii hadduu ammaanayo laa maxaalata shaki la'aan kollayba marka hore inaad iska daysaa wanaagsanoo dad badan baanay taalkoodu iskaba xejinaynin ammaanta degtaytaraduba ammaantuunbay ka samaysmaan marka sida kolka hore madaxuu yaro meermeerinaya uu yaro aamusaya marka dambe aad u ammaanaanna waxaaba sacabkuu la garaacaya isaga laftiisu hadday ammaani waayana wuuba xidhayaaba way ka dhaceen buu odhanaya marka ammaantu markay sii badata insaanka waabay lugaysaa wa khuliqa alinsaanu daciif qofku waa iska daciif laakiin haddii aad ka dayn weydana falyaqul ha yidhaahda axsibu fulaanan waxaan hebel u malaynaya ama heblaayo u malaynaya wallaahu xasiibuh ilaahay unbaa xisaabin doonoo naga oge walaa usakii cala allahi axadda ilaahayna qof uma ammaanaye eh axsibuhu waxaan u malaynayaa sidaa iyo sidaa waa in kaana yaclamu daalik arrintaa haddaad og tahay weeye kada wa kada jumlooyin muctarida ku badan axsibu fulaanan kada wa kada weeye horta ficilka iyo say isugu xidhan yihiin macmuulkiisu ama mafaaciishiisu waa sida axsibu fulaanan hebel waxaan u malaynayaa kadaago kadaa hebel iyo hebe heblaayo waxaan u malaynaya inuu caynkaayo saa u wanaagsanyo saa u fiicanyo saa u fiicanyo saa u fiicany laakiin waxaad ku lifaaqaysa wallaahu xasiibu walaa usakii cala allaahi axada wallaahu xasiibu ilaahay baa xisaabinaya walaa usakii cala allaahi axadan ilaahayna uma ammaanayo cid falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqa ilaahay baa yaqaano qofka taqwe iyo ammaan leh haysu ammaanina baa ilaahay uu qur-aanka ku yidhi marka in kaana yaclam weliba daalik haddaad arrintaa ogti waxaanaad ku sheegaysaad ku ammaanaysa haddaad ku ogti haddii aanaad ku ogeyn waa mujaamalo iyo munaafaqa waxaanaad ku ogeyn hadday tahay dee waad u munaafaqadayso waad u mujaamalaysa ka daa maa yaquulu lmuslimu idaa zukiya taskiyadu waa ammaanta madxi iyo taskiya iyo idaa zukiya marka la isagiina la ammaano waa run sidaasay ahayd odhan maayo qaar baa intaana naga dafire oon sheegina waad mahadsantahy adugu wal haddaad i ammaantay waxba odhan maayo taa xaggan uu kacaya ducadan uu ku ducaysanaya qofkii wax laga sheego ee lagu ammaano wax wanaagsan waxun haddii lagu ammaano ammaan wixii haddii lagu sheega ammaan lama idhaahdo ee ammaani waa qofka wax wanaagsan lagu sheega allaahumma laa tu'aakhidnii bimaa yaquuluun ilaahayow ha ii qabanin waxa ay sheegeen allahuma laa tuaakhidnii bimaa yaquuluun dadku waxaanay igu ammaanay ilaahu ha ii qaban waqfir lii maa laa yaclamuun waxaanay ogeyn ilaahu iga dhaaf wajcalnii khayran waxaad iga dhigtaa mid ka khayr badan mimaa yadunnuun waxay moodayaan wax ka khayr badan ilaahu iga dhig erayadaa kooban baa lagu ducaysanaya waxay sheegeen ilaahu ha ii qabanna iga dhaaf gefyuu halkaa ammaantooda iga soo baydhay iga dhaaf waxa aanay igu ogeyn wax badanoonay ilaan addoonka ilaahay uu ku ogyahay baa jira waxay ii maleeyeenba wax ka khayr badan ilaahay iga dhig aduun baan kaa sugayaa marti baan ku ahay adiga ammaantoodaa ma cuskanayo waabaan ka cudur daaranayaaba laakiin adaan marti ku ah ee waxay moodeen wax ka fiican ilaahu iga dhig saasaa lagu ducaysan doona waa adkaartii baynuu gallay marka haddana xajki iyo cumrada kayfa yulabbi almuxrimu fi lxaji aw alcumra qofkii xajaya ama cumraysanaya sidee buu talbiyada u akhriyaya labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka waalmulk laa shariika lak waa halkudhigga iyo shicaarka xajka oo ka turjumaya towxiidka calanka loo sida marka cibaadadaa la wadaa waa taxqiiqu tawxiid ereyadaasaana ka turjumaya ilaahay xaqiisa in la waxido oo la caddeeyo oo la kala yeelo labayk ajabtuka yaa allah ijaabatan bacda ijaaba ilaahayow hoy ku idhi oo hoy ku idhi haddii nebi ibraahim halkan nooga yeedhay waadin fi nnaasi bilxaj xajka uga yeedh dadka haddii la yidhi ilaahayow soo ajiibo waa ikan weeye labayka laa shariika lak ilaahw ku ajiibo shariig ma lihid labayka ku celiyoo ku ajiibay intaasoo jeer baad ku celinaysa elay waliba wuu lamaanyah labaykadii waliba waxa weeyaan waa eray laba jeer lagu celiyay ku ajiibayoo ku ajiibay ajabtuka ijaabatan bacda ijaaba waa mulxaqaat lmusanna marka xagga icraabkiisa la eego intaasoo jeer baa markaa imise jeer baa lagu celiyey ereyga ah waa afar jeer afartaa jeer siddeed bay u dhigmaan ina alxamda wanicma mahadnaq iyo barwaaqe iyo nicmo laka aduunbaa leh walmulka lahaanshahana adigaa leh laa shariika lak wax kuu shariig yeelayaa ma jiro sidii mushrikiintu halkan shirkiyaadka ay igu samayn jireen la mid maaha kaygu cibaadadayda altakbiiru idaa ata alxajar alaswad dhagaxa markaad gaadhee dawaafka bilaabayso dikriganaa la sunneeyey waa adkaartaytay qofka xaajiga ama muctamirka inuu dusha ka sii qabtuu xafido weliba aanu jajabina laxniga uu ka ilaaliyo daafa anabiyu sala allahu calayh wasalam bilbeyt nebigu kacbadu sidaa ugu wareegay calaa baciirin awr buu fuushanaa maadaama ummaddu dee ay aada u fara badnayd meeshana quruuruxeedu dee aada u badnaa dhagaxahaa kullamaa ata rukna markuu rukniga soo gaadhaba ruknigaasi waa rukniga uu dhagaxu ku jiro waa laba rukni oo afar rukni buu leeyahy laakiin labada la sheegaa waa kan yamaaniga ah xaggeenna soo xiga iyo kaa dhagaxu ku jiro kaa dhagaxu ku jiro marka uu soo gaadhada ashaara ilayhi bishayin shay buu sidaa ugu fiiqayay ma dhunkanayn mana taabanayn waabuu ka fog yahayba shaygu ku ishaarayana mixjanka waxa la idhaa buu ahaa af carabiga oo ah hangoolka hangool yaruu sitaabuu sidaa ugu ishaaraya halkii salaanta ugu jira cindahu agtiisuu ishaarayay wa ka bara markuu ku toosan yahay ayuu odhanayaa allaahu akbar allaahu akbar bisinkii weliba kumay darin riwaayadani allaahu akbar ayuu odhanaya sida dhagaxa marka la tuurayo kale adducaau bayna rukni alyamaaniyi waalxajar alaswad marka ruknulyamaaniga iyo dhagaxa madow loo dhexeeyo waa jihada koonfureed markaad kacbada marayso dhagaxa tiirka kaabadda uu ku jiro iyo ka ka horeeyo dhexdooda marka aad wareegayso wuxuu qofkii akhriyaya rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar riwaayadaasina albaani xasan buu ka dhigay abi daawuud baanay ku sugan tahay aayaddaa suurat lbaqara rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar marka waa ducooyinka had iyo jeer kusoo noqnoqda dawaafka dhexdiisa mashruuca weeye iyo qur-aan wixii uu akhriyi karo markaa meel walba adkaartaa la akhriyaya soo socota iyo kuwan aynu soo sheegnayba qofku inuu ku camiro ayaa aada u wanaagsanoo ajrigiisiina uu ku badanaya waana sunnayaasha xajka iyo cumrada wallahu subxaana wa tacala aclam